qoysas badan oo ka soo barakacay degmada waa deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ayaa maalin walba waxaa la sheegayaa in ay gaarayaan xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ayaa sheegaya inaan welin dadkan aanay soo gaarin wax gargaar ah oo ku filan iyadoo maalin walbana ay imanayaan tobannaan qof oo meelo fogfog ka soo lugeeyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho dadkan barakacayaasha oo qaarkood masaafo dheer soo lugeeyey ayaa si dhib leh ku soo gaaray kaamunka barakacayaasha ee ku teedsan kilomitir saddex iyo toban ilaa deegaanka la foolay sida uu ku warramayo mid ka mid a waxgaradka u dhaqdhaqaaqa barakacayaasha dhowaangalka ah walaalow dad badan baa soo gaarhaya xeryaha qaxootiga ee ku yaala kaamka tareedisho ilaa la foole ilaa weydow dadka waxay ka soo barakaceen baay bakool gado iyo weliba shabeellooyinka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag qaarkood waxa weye ilmo yaryara ayay wataan qaarna ma garanaysaaye aad waa dad da ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay maaragtay naafo ka ah marka halkan waxaa sii deganaa tradisho waxaa sii deganaa qaxooti kale oo ayagaba runtii xaaladda nolol ku jiray oon caafimaad iyo maaragtay iyo aan haysanin iyo hoy midna aan haysanin marka maalin walba waxaa soo gaadhaya lixdan konton ilaa maaragtay boqol qoys ayaa soo gaadhaya dhinaca kale xubno ka tirsan ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed oo dhowaan booqday xeryaha barakacayaasha ayaa v o a uga warramay waxyaabaha ay indhahooda ku soo arkeen haddii aan nahay ururka cilmibaarisha soomaaliyeed ee loo yaqaano s r a waayadan waxaan wadnay cilmibaaris la xiriirta abaaraha dalka ee dadka kasoo barakacay gobolada dalka gaar ahaan dadka ka soo barakacay bay iyo bakool iyo labada shabeelle ee kusoo qulqulaya duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan xeryaha barakacayaasha ah intii aan ku guda jirnay cilmibaarista waxaan soo aragnay dad aada u badan oo gaaraya kumanaan oo isugu jiro caruur waayeel iyo dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba leh dhammaantood dadkan waxa ay ka soo careen abaarihii ku dhuftay deegaanadooda hadda halka ay usoo careen oo ah duleedka magaalada muqdishone ma aysan ka helin caawinaadii ay u baahnaayeen maadaama ay gaajo ka soo careen dadka qaarkood ayaa waxay inoo sheegeen in caruurtooda qaar ka mida ay u dhinteen gaajo iyo haraad waxay kaloo inoo sheegeen dadka kale oo ama dadka waayeelada ah qaarkood inay soo gaari waayeen halka loo soo barakacay abaaraha ba-an ee saameeyey deegaanada dhulbeereedka ah ayaa sababay inuu sare ukac ku yimaado qiimaha qudaarta iyo dalagyadii kale ee beeraha ka soo go'i jiray waatan xabiibo cali yuusuf oo ka mid ah haweenka sida dhow ula socda isbeddelka ku yimid dhinaca maciishadda waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka hadday ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga arrintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada wadanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aada u qaaliyoobay oo aada yacni qiimihiisu uu sare uga kacay islamarkaasna helitaankiisii ay yaraatay wasiirkii hore beeraha cabdi baafo oo ka tirsan guddi hore loogu magacaabay arrimaha abaaraha ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha guddigoodu uu qabtay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwii ay ka gaabiyeen guddiga abaaraha waxaa la sameeyey sanadkii horeeto waxaana loogu talagalay inay qeyb fiican ka qaataan u gargaaridda dadkan ku tabaaloobay abaaraha ku tabaaloobay sidaa xusuusan tahay xoogaa arrimihii siyaasadda ee socday ee doorashadii baa lagu wada mashquulay oo dowladdii ay kusii jeesatay dad badan oo kalena way soo barakaceen guddiga markaa sidii uu u shaqayn lahaa umuusan shaqaynin waxaan laakiinse ku guulaysanay xoogaa lacag yar inay gacanteena soo gasho iyadana waxaa lagu heshiiyey islamarkiiba in la isdhaafiyo oo la gaarsiiyo dadka wixii la gaarsiin karo waa la gudbiyey ilaa iyo laba boqol oo kun oo dollar oo soo gashay ayaa maxaan ku dhahda la qaybiyey guddi kale ka horeeyey isagana oo ganacsatada ayay isugu tageen ilaa iyo saddex boqol iyo konton kun ayay gudbiyeen waxaan rajaynaynaa in ergeyga gaarka oo hadda la magacaabay uu door fiican ka qaadan doono insha allah kusoo jeedinta indhaha caalamka iyo tan soomaalidaba ahmiyadda ay leedahay abaartan in si dhaqso ah loogu gurmado dadkana la gaaro meesha ay joogaanna wax lagu siiyo waxaa dabcan ku muuqata baahida jirta iyo waxa hadda ilaa hadeertaan la gaarsiiye wax isu dhow ma ahan barakacyaashan tuban duleedka magaalada muqdisho ayaa ku jira aqallo cooshado ah oo fooda isku haya mana haystaan biyo ku filan iyo musqulo ay isticmaalaan haddaba saxaxumida caynkaa ah cudurro noocee ah ayaa ka dhalan kara waa kan dictor yaasiin axmed nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya wax lagu yaqaano waa abaaraha ay cuduro badan ay dilaacaan gaar ahaan cudurada virusyada keena bakteriyada keena fanjiga keena barisaadka keena haba ugu darnaadaan shubanka iyo jadeecada iyo cudurada feeraha ku dhaca waxaase ka daran in oo arrimihii booliyaha iyo wixii iyo lagu soo celiyo waxaa kaloo jeeraa in ay imaan karaan cudurada xasharaadka kale ay keenaan sida dengeyga iyo westinalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho